alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala الظaalimiin baabu اlاstikhaarati wاlmushaawara wuxuu baab u yahay istikhaarada in ilaahay sida khayr kale la weydiisto iyo tashiga arrimaha laga tashado qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi washaawirhum kala tasho fi lamri arrinka kala tasho yacnii saxaabada rasuulka kala tasho arrinka mudan in laga wada tashado wa qaala allahu tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa mid waxa weeye ay ka wada tashanayaan ay yatashaawaruuna baynahum fiih markaa labada aayadood waxayna tusayaan waxaa loo yaqaano mushaawarada iyo wadatashigu inuu yahay mid mashruucah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyi ku socday oo khabarka samadu u imanaayey ayaa ilaahay farayaa haddana saxaabadiisa inuu la tashado waay waxaanay ka mid tahay adabta fiican ee dadka looga baahan yahay وعn jaaبiri رadي الlه عnه qaala wuxuu yihi kana rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa slى الlaه عalayه وasلم yucalimuna midna bara alاsتikhaaraةa khayr doonidda ayuu la bari jiray sida khayr kale ilaahay inuu na waafajiyo inaanu ku ducaysano fi lumuuri kuliha arrimaha oo dhan kasuurati min alqur'aani sida suuradda qur-aanka ka mida ayuu noo bari jiray sida suuradda uu noo baro ee noo xifdisiiyo ee aanu u qaybno si aanu qofku isku taagtaagahayn ayuu ducada istikhaarada iyo istikhaarada noo bari jiray marka halkaa waxaa laga qaadanayaa sida rasuulkeenu ugu dadaalayay calayhi asalaatu wasalaam salaadan istikhaarada la idhaahda iyo ducada laga dambaysiinayaba inuu saxaabadiisa baro istikhaaradana waxa macnaheedu uu yahay talabu khayri lamrayni liman ixtaaja ilayhi watawfiiqi lah alabu khayri lamrayn labada arrin kooda khayr badan waa in la dalbo ilaahay la weydiisto ciddii u baahan inuu markaa sida khayrka badan siiyo isla markaana waafajiyo istikaaraduna waxay gashaa ikhwaani arrimaha markaa iska mubaaxa waay oo shay ama waajibah ama sunno ah yacnii in lala yimaado loo istikhaaraysan maayo kadalika shay muxarama ama makruuha in laga tagoo la yskaga fogaado loo istikhaaraysan maayo waxaa loo istikhaaraysanaya waa umuurta asal ahaan jaa-iska ah ee bannaan sidaa awgeed baa hadalkaa saxaabigu yihi fi lumuuri kulliha arrimaha oo dhan waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus yacnii si caama arrimahoo dhan uu yidhi laakiin waxaa loo jeedaa umuurta mubaaxa ah oo khaasay ku tahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yucalimuna yucallimunaa midna baruuha alistikaarata khayr doonista fi lumuuri kulliha arrimaha oo dhan ka suurati min alqur'aan sida uu noo baro suurad qur-aanka ka mid ah oo kale yaquulu waxaan u odhan jiray idaa hama markuu ku hamiyo axadukum midkiin bilamri arrin marka uu ku hamiyo ee doono inuu doono inuu sameeyo falyarkac ha tukado rakcatayni laba ragcadood ha tukado oo min hayri lfariidati faral aan ahayn marka waa salaatu listikhaaradiioo waa laba ragcadood oon faral ahayn taasi waxay daliilu tahay inaan salaadahan markaa faralka ah ee la yaqaano istikhaaro laga dhigi karin oo istikaaradii lagula iman karin ee istikaarada ay u baahan tahay laba ragcadood oo istikhaaradaasi sabab ay u tahay in lala yimaado sunno ah uma dabadeetana liyaqul ha yidhaahdo allaahuma inii astakhiruka bicilmika uma liyaqul waxay ina tusaysaa daliil ay u tahay ducadan waxaa la akhrisanayaa marka salaada la dhammeeye laga faaruqo markaad labadaa ragcadood dhammayso eed ka baxdo ayaa ducadan odhanaysa waayo uma liyaqul ha yidhaahdaa allaahuma allahayow inii anigu astakhiruka waxaan sida khayr kale kaaga dalbayaa bicilmika cilmigaaga wa astaqdiruka waxa aan awood iyo karti kugu weydiisanayaa inaad sida wanaagsani karsiiso biqudratika awooddaada sababteeda oo badaa cilmiga ku jirta iyo taa qudrada ku jirta oo sababiyaa lagu macnayn doonaa wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa ilaahay ow min fadlika alcadiimi fadligaaga weyn baan wax kaa weydiisanaya wa innaka maxaa yeelay adigu taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru aniguse ma awoodo wa taclamu waad og tahay wax walba walaa aclamu aniguse ma ogi wa anta adigu callaamu lquyuub waxyaabaha maqan allaha aadka u og baa tahay allaahuma allahayow in kunta taclamu haddii aada og tahay ana hada lamra in arrinkani khayrun lii uu ii wanaagsan yahay fii diinii diintayda iyo wa macaashi noloshayda iyo wa caaqibati amrii cidhibtayda dambaba aw qaala ama wuxuu ihi caajilii amrii wa aajilih arrinkayga kiisa soo degdegaya iyo kiisa dib dhacayaba adduunyadayda iyo aakhiradayd iyo diintaydiba hadduu shaygani u fiican yahay faqdurhu lii ilaahay ow ii qadar wayasirhu lii oo ii fududee uma dabadeetana baarik lii fiihi ii barakee wain kunta taclamu haddii aada og tahay ana hada lamra in arrinkani sharun lii shar uu ii yahay fii diinii wa macaashi wa caaqibati amri diintayda iyo macaashkayga iyo arrin cidhibtayda dambe intaba hadduu shar ii yahay daad og tahay aw qaala caajili amrii wa aajilih wasrifu canii ilaahay ow iga leexi oo iga du wasrifnii anna iga leexi canhu shayga waqdur ilaahay ow ii qadar liya aniga alkhayra khayrka xaydu kaana meel kastoo uu ku sugan yahay uma dabadeetana radinii bihi igu raalli geli oo mid waxa weeye ka raalliya iga yeel nicmooyinkaagaas qaala wuxuu rasuulku uhi wayusami wuu magacaabayaa qofku xaajatahu dantiisana wuu magacaabaya wuxuu odhanaya ilaahay ow danta caynkaasa danta hee caynkaasa uu magacaabaya tusaale ahaan ilaahay oo haddaad ogtahay sanadkan inaan xajo ama ilaahay oo aada maaragtay haddaad og tahay inaan halkaa waxaa ka dhiso ama arrinkaas sidaa idhaahdo ama meheraddaa furo soo ma aragtid waxa weeyaan wuu magacaabaya wa yusamii xaajata rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey marka labadaa ragcadoodoo dee salaada caadiya baad tukanaysaa sababtooduna ay istikhaaradaa tahay markaad labadaa ragcadood dhammaysaa ducadan akhrisanaysaa waaya waxaa kaloo aynu yar baraarujinaynaa dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin macaamada qaarkood qofku marka uu istikhaaradaa la yimaado dabadeed inuu ku riyoonayo wixii la gudboon oo waxay leeyihin riyaa loogu sheegayaa waxaan inuu markaa fuliyo iyo inuu iska daayo sidaa awgeed baa qaarkood waxay sameeyaan markay istikaaradaa gutaan oo yar seexdaan si riyadaas ay ugu timaado ma garatay tan noocaasi sax maaha waay qaarkood maryo cadcad bay xidhaan marka ay istikaaradaasi la yimaadaan taasina iyaduna sax maaha wax daliila ma laha waxaa haddaba isweydiin le qofku markuu ducadii akhrista ilan arrin buu doonayay inuu sameeyo eh muxuu samaynayaa jawaabtu waxay tahay waxa uu u ducaysanaya ee uu istikhaaraysanaya buu gudogelayaa oo bilaabaya haddii markaa uu u arko dareemo inuu shaygii u fudud yahay ku istareexayo haddii allaba kuu roon yahay ku niyadsan yahay ya ku mafsuudsan yahay dee wuu ku soconaya hadduu dayq iyo shaygii waxa weeye culays iyo wax lamida dareemo in wixii kusoo taagan yahayna ilan waa kii istikaarayste uu iska joojinaya markaa uu iskaga tegaya soo ma aragti laakiin riyo kaloo kuwa imanaysa iyo wax lamid ahe hasugi noo jirto baabu istixbaabi adahaabi ila alciidi wa ciyaadati lmariidi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey in la taga ila alciidi ciidda iyo wa ciyaadati lmariidi soo bookhashada qofka xanuunsanaaya iyo walxaji xajka iyo walqaswi duulaanka iyo waljanaasati janaasada iyo wanaxwiha waxyaabaha la midka ah ee khayrka ah min ariiqin wada in laga marka lagu sii socdo waxa weeye la maro warujuuciya in laga soo noqdo min ariiqin aakhara wado kale in laga soo noqdo xikmaduna maxay tahay litakhiiri mawaadici lcibaadati si ay u badato si loo badiyo meelaha cibaadada si loo badiyo waayo marka aada ciidda tegayso markaad qof xanuunsanaya soo bookanayso xajka markaad qabanayso haswiga janaasada markaad raacayso umuurtaas oo dhan waa umuur cibaadaad ahoo khayra weeye marka waxa fiican ayoo mustaxaba buu yihi in markaa waddo laga tago ee dhow soo noqodkana waddo kale lasoo maro oo mid kale laga soo wareego وعn jاaبiri رضي الله عnه qاal wuxuu uhi kaana نabiyu nbigu wuxuu ahaa slى الlaهu عaليهi وasلم إida kaana yوم ciidi maalin ciidi marka uu yimaado إidaa kaana yوم ciidi maalin ciidi markuu yahay khaalfa wuxuu khilaafi jiray aطريiqa wadada rawaahu الbukhaariي oo wadadii markii hore uu soo maray midaan ahayn buu ka noqon jiray qowluhu uu yidhi khaalafo ariiqa yacni wuxuu u jeedaa dahaba fii ariiqin wada ayuu ka tegi jiray warajaca fii ariiqin aakhara waddo kalena uu ka soo noqon jiray waay marka arrinta noocaas inay sunno u tahay imaamka dadka tukinaya wakadaalika la tukiyaha iyo dadka kale ma'muumiinta aba ayaa laga qaadanaya iyadoo lagu dayanayo suubanaha calayhi الsalaatu wasalaam waay qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana wuxuu rasuulku ahaa yakhruju mid ka baxa ayuha min ariiqi الshajara ariiqaasi ariiqu shajara la idhaahdo ayuu ka bixi jiray markuu madiine ka baxayo oo waa waddo markaa waagaas ay hayd ee madiine ka bixi jirtay oo uu sii mari jiray qofka maka u socdaa waay xagga dilxulayfa ayaanay markaa u kacaysaa rasuulku intuu waddadaa ka baxa ayuu dilxulayfa tegi jiray markaasuu iyada u hoyan jiray wayadkhulu waxaanuu ka soo geli jiray madiine min ariiqi lmucaras ariiqaasi la yidhaahdo almucaras ayuu ka soo geli jiray waa waddo kale ama waa meel kaloo iyaduna macruufa marka markuu sii baxayana madiina ariiqu shajara buu ka bixi jiray markuu soo gelayana ariiqu lmucaras ayuu ka soo geli jiray weyi waay waidaa dakhala makata marka markuu rasuulku gelaayo dakhala wuxuu ka soo geli jiray min athaniyati alculyaa ee karinta sare ayuu ka soo geli jiray dalcadda sare ayuu kaga soo dhaadhici jiray athaniya waa karinta ama dalcadda ee jidka markaa buuraha dhex maraa la ydhaahda athaniyat lculyaadaasna waxaa la odhan jiray alxajuun baa la odhan jiray wayakhruju min athaniyati suflaa waxaanuu ka bixi jiray marka uu maka ka baxayo ee dib noqonayo dalcadda markaa hoose athaniyati suflaa waa dalcadda ama markaa waxa weeyaan karinta hoose ayuu ka bixi jiray oo iyadana ashabiika la ydhaahdo waata xagga jidda usoo kacda muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waad arkaysaa rasuulku calayhi الsalaau wasalaam ariiqa ayuu maaragtay khilaafayy oo midna wuu ka baxayay midna wuu ka soo gelayay xikmaddana ahlulcilmigu ay sheegeenna waxaa ka mida xikmaddaa sheekhu baabka ku sheegay waa litakiiri mawaadic اlcibaada meelaha cibaadada inuu qofku badiyo meelihii cibaado uu maray meelihii he isagoo cibaado ku socda ama cibaado ka yimi uu maray inuu badiyo waayo dhulku dee qofka uu markhaati kacaya haddaad shar ku dul samaysayna wuu kugu markhaati kacaya haddii khayr iyo wanaag aad ku samaysay oo aad dul martay adoo khayr iyo wanaag ku socda ama wadana way kuu markhaati kacaysa ma fahamte xikmado kaloo badanna ahlulcilmigu way sheegeen oo waxaa ka mid a rasuulku wuxuu sidaa u samayn jiray calayhi salaatu wasalaam si dadka dariiqyadaa kala duwan jooga uu xaalkooda usii arko oo ciddii markaa sadaqada mutaysata ama sadaqad u baahan u heh ama in la saacido u baahan uu u saacido uu xusiiyo xikmadahay macnihii la sheegay bay ka mid tahay waxyaabo kalena ahlucilmigu way sheegaan baabu istixbaabi taqdiimi اlyamiini fii kuli ma huwa min baabi takriimi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey taqdiimi اlyamiini midigta in lagu horraysiiyo fii kulli maa huwa min baabi takriim wax kastooo ahaaday markaa wax sharaf lahoo la sharfaayoo fiican markaa baabkani waa baab aada iyo aada u muhiim ah waxaanuu mudan yahay qofka muslimkaa intuu aada u dhagaysta inuu dabadeetana dhaqan geliyo waxaanuu ku saabsan yahay wax kasta oo wanaagsan oo takriim iyo sharaf ah in lagu horraysiinayo gacanta midig wixii markaa socod iyo wax la mida ku saabsan kabagasha iyona adinka midig cagta macni midig markaa cagta midig iyo gacanta midig baa heh waxalla wixii min baabi takriim ah lagu horraysiinayaa waay wixii min baab lihaana ana bidixda gacanta bidix iyo cagta bidix qaala wuxuu uhi kalwuduu'i waa sida weysaysiga iyo walgusli maydhashada iyo watayamumi gagabaysiga waa macruuf sida weysada xagga midigta kuwa xubnaha midig loo horraysiinaya ayaa maydhigana qofku jidhkiisa dhinaca midigu u horraysiinaya egabaysigii saasoo kale iyo walubsi thawbi xidhashada marada iyo wanicaali kabaha iyo walkufi kufka iyo wasaraawiili surwaalada waxaasoo dhan xidhashadoodana waxaa lagu horraysiinayaa eesh midigta xagga midig ayaa la horgelinayaa waayo inuu qofku maro xidhan yahay uu kaba xidhan yahay uu maaragtay dhar xidhan yahay iyo surwaalada iyo waxaa la midi iyadaa ka fiican inaanu waxba xidhnayn markaa baabu takriimkaasay soo gelayaan midigta lagu horraysiinayo wa dukhuulilmasjidi iyo gelitaanka masaajidka gelitaanka masaajidkana waxaa lagu horraysiinayaa cagta midig iyo wasiwaaki cadayga xagga midig baa lagu horraysiinayaa iyo walikhtixaali indhakuulashada isha midig baa lagu horraysiinaya wa taqliimil adfaari iyo gaabinta cidiyaha cidiyaha layska guro layska gaagaabiyana gacanta midig baa la horraysiini wa qasi shaaribi iyo qusaynta ama gaabinta shaarubtaa waayahay xagga midig baa la horraysiini wa nadfi libti iyo rifitaanka kilikilada wa xalqi alra'si iyo xiirista madaxa iyo wasalaami min asalaati salaamo naqsiga salaada iyo walakli cunista iyo washurbi cabista waalmusaafaxati gacanqaadista waistilaami alxajari alaswadi salaamista iyo taabashada dhagaxa madow waalkhuruuji min alkhalaa'i ka soo bixista suuliga iyo walakhdi qaadashada iyo walcataa'i bixinta soo ma aragtid marka aad wax qaadanayso midigtaad ku qaadanaysa markaad wax dhiibaysana midigtaad ku dhiibaysa arrintaa dadku in badan way iska sahashadaan ya waa inaad ku dadaasho in alla inta suuragala midigta ku dhiib marka lagu dhan waxaan hoona midigta ku qaado iyo wakayri daalika kaa la sheegay waxaan ahayn oo mimaa huwa fii macnaahu ahaaday wixii markaa macnihiisa leh oo macnihiisa le muxuu uga jeedaa macni min baabi takriim ah buu uga jeedaa wax allo wixii baabu takriimkaa soo gelaya xagga midigtaa ayaa lagu horraysiinaya wuxuu uhi wayustaxabu waxaa la suneeyey taqdiimulyasaari bidixda in lagu horraysiiyo fii didi daalika kaa didkiisa wixii aan baabu takriim ahayna baabul'ihaano ah bidixdaa lagu horraysiinaya kalimtikhaai waa sida duufsiga ama iska siiminta iyo walbusaaqi candhuuf tufista can ilyasaari ay kaainayni xaalo ay ahaadeen can ilyasaari can jihati ilyasaari dhinaca bidix wa dukhuuli lkhalaa'i iyo gelitaanka suuliga iyo waalkhuruuji min almasjidi ka bixitaanka masaajidka iyo wa khalci اlkufi siibista kufka iyo wa nacli kabta iyo wa saraawiili surwaalada iyo wa thawbi marada waay waxaasoo dhan xagga bidixdaa laga hor saaraya walistinjaa'i iyo darab yeelashada wa ficli lmustaqdaraati iyo waxyaabaha markaa iska wasakda ah ee mustaqdaraadkaa samayntooda iyo wa ashwaahi daalika kaa la sheegay wax alle wixii shabaha bidixda ayaa lagu horraysiinayaa waay qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi faamaa man midka miyaa las uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo wayaquulu wuxuu odhanayaa haa umu hooya oo iqra' u akhriya kitaabiya kitaabkayga akhriya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya alaayaat aayaadka akhri dadka markaa fiicane asxaabu alyamiinka ah kitaabkooda midigtaa laga siinayaa marka dadkii fiicnaa mar hadday midigta kitaabkooda ku qaateen waa in la isku shabaho midigta wax lagu qaato waqaala tacaala fa asxaabu lmaymanati dadka markaa waxa weeyaan asxaabulmaymanaha ah ee midigta u saaxiibkaa ma asxaabulmaymana waa maxay asxaabulmaymanuhu yani arrinkooda ayaa la weyneynaya la tacdiiminaya waa dad qiimo badan oo cajiib ah waxaana looga jeedaa kuwa jannada gelaya kitaabkoodana midigta ku qaadanaya oo asxaabu lmashamati ma asxaabu lmashamah waay kuwana waa kuwa kitaabkooda bidixda laga siinaayo ee naarta gelaya markaa dadkii wanaagsanaabaa kitaabkooda midigta ku qaatay waa in la isku shabaho lagu dayda macnuu noqonayaayo midigta wax lagu qaato wixii la dhiibayana midigta lagu dhiibo wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yucjibuhu miduu yaabgeliya atayamunu midigaysiga ayaa yaabgelin jiray fii shanihi kullihi arrinkiisa oo dhan waay marka arrinkiisa oo dhanna waxaa looga jeedaa mima huwa min baabi takriim wixii baabu takriim ayaa loo jeeda sida axaadiidta kaleba ay fasiri doonto fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa iyo wa tarajulihi feedhashadiisa iyo wa tanaculihi kabagashigiisa iyo arrinkiisa oo dhanba midigaysiga ayuu jeclaayoo markaa yaabgelin jiray muttafaqun calayh markaa xagga midigta ayaa tahaarada iyo kabagashiga iyo feedhashada iyo umuurta oo dhan lagu horraysiin doonaa waxalla wixii baabu takriima وعn hا وعn cاaشhaةa qاaلت waxay tihi kanت waxay ahayd yad رasuuل الlahi slى الlaه عaليهi وasلم نusqadaha qaarna markaa maba raacsana taadu kaana yadu rasuuliلlaahi baa ku taala bacdu نusk marka haddii la ydhaa kaanat oo tada la raaciyo haddii kaana la ydhaa labadu waa sax weeye kaanat yadu rasuuli الlaahi slى الlaهu عaليهi وasلم macnii carabi ahaan baan ujeedaa waxay gacanta rasuulka ilaahay ahaydee alyumna midig liuhuurihi ahaaro qaadashadiisa mid u sugan oo uu ku ahaaro qaadan jiray iyo wa acaamihi cuntadiisa cuntaduu ku cuni jiray wa kaanat lyusraa tabidixna waxay ahayd likhalaa'ihi musqushiisa mid u sugan ama suuligiisa iyo wamaa kaana wixii ahaaday min adan dhibaato macnii wasakhiyo wax la mid ah oo likhalaa'ihi suuligiisay usugnayd waxaa looga jeedaa markuu suuliga galo istijada uu istijoonaayo iyo wixii markaa uu iska zuulinayo wixii la mid ah bidixda ayuu hee ku zuulin jiray dee suuligii marka la galo waa istijoodaa biyaad ku istijoonaysaa ama dhagaxyaan baad isticmaalaysaa bidixda ayaad hee arrinka noocaasa ku qabanaysaa iyo wamaa kaana min adan wixii dhibaato ah hadaad u baahata inaad markaa wax iska siimisa haddaad u baahato inaad waxa weeyaan shay nijaasa baabiiso haddaad u baahato inaad waxyaabaha noocaas oo kalea bidixdaad ku xadiiu صaxiixu rawaahu abu daawuuda wakayruhu biisnaadin صaxiixin waa xadiis صaxiixa buu yidhi waana sidaa uu sheegay oo waa saxiix xadiiku imaam albaniyuna uu saxiixiyo ayrkiiba وعn أmi caطiyaةa radي الlahu عanha ana nabiya nabigu slى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu ku uhi lahuna iyaga wuxuu ku uhi fii gusli ibnatihi arrinkii ku saabsanaa maydhistii inantiisa zaynaba zaynab ahayd radia allahu canha ee wuxuu ku yidhi ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda mayaamin waa jamcu maymana marka waa midigyadeeda wey wa mawaadici alwuduu'i minhaa iyo meelaha weysada ee ka mida ku bilaaba muttafaqun calayh markaa xadiidkani wuxuu daliilu yahay qofku markuu nool yahay uu maydhanayo xagga midigtu horraysiin doonaa marka uu dhintay qof dhintay la maydhayana midigtaa la horraysiinaya xagga midigtaad maydhaysaa markaad xaggii midigta maydho ayaad haddana bidixda maydhaysaa ma garata waay intaad xaggan u rogata ayaad meedhasa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa marka meydka la maydhaayo dumarka dumar baa maydhaya raggana rag baa maydhaya waxaa laga soo reebayaa labada lamaane labada qofee isqaba way iyagu ismaydhi karaa oo ninku xaaskiisa u maydhi karaa haweenayduna saygeeda way maydhi kartaa wixii intaa ka soo hadhay ragga rag baa maydhi dumarna dumar baa maydhi masaa'il badan oo furuuco halkaa la sii socotana dee ahlu cilmigu waa kuwa keena waay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ida ntacala markuu kaba xidhanayo axadukum midkiin faliyabda bilyumnaa cagta midig ha ku bilaabo wa idaa nazaca marka uu iska saarayana faliyabda bishimaal bidixda ha ku bilaabo litakun ha noqota alyumna cagta midig awalahumaa tuncalu tooda hore ee kabta loo xidhayo waakhirahumaa tunzacu iyo tooda dambe ee kabta laga saarayo yacnii xagga kaba xidhashada midigtu ha ku horayso iska bixintana ha ku dambayso weeye soo ma aragti waayo kaba xidhashadii waa min baabi takriimkii bay noqonaysaa soo maaha oo kabihii qofku markuu xidhan yahay kaba xidhnaantii baa ka akmalsan marka aanu dee xidhnayn soo maha waay markaa waa lagu bilaabaya waana lagu dumaysiniya masaajidka markaad gelaysana maxaad samaynaysaa baanu nidhi cagtee lagu horgelinaya midigtaa lagu bilaabaya sooma ka maxaad samayn ya ila waa inaad bidixdii marka hore ka hor saarto cagta waxaad samaynaysaa kabta bidix baad iska saaraysa dabeetana waad ku dul joogsanaysa si aanay boodhka iyo waxyaabaha u qaadan cagtaadu kadaad kaga joogsanaysa midigtii baad ka saaraysa midigtaad masaajidka horgelinaysa saasaad ku gelaysa ma garatay de waaya saasaad hee ayaad ka horgelinaysa cagta bidix kabta ma ka saarta waad ku dul joogsanaysa midigtaad ka saaraysa haddana midigtaasaad masaajidka horgelinaysa saasaad ku wadaysa qaala wuxuu yihi mualifku raximah اllah وعن xفصة رضي الله عنها waxaa laga wariyay أم المؤمiنiiن xفصة أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa yجعل mid u yeela ymiinahu midigtiisa لطacaamihi cuntadiisa iyo وaشharaabihi sharaabkiisa oo cuntadu dee ku cuni jiray wixii la cabayana uu ku cabi jiray iyo وaثiyaabihi dharkiisa markuu dharka xidhanayana midigta ayuu horgelin jiray wayajcalu yasaarahu bidixdiisana wuxuu yeeli jiray limaa siwaa daalika kaa wixii ka soo hadhay sida marka nijaasada layska suulayo istijada iyo wixii maaragtay min baab ilihaana ah ama mustaqdaraadka ah bidixda ayaa qaabilsanayd wixii min baabi takriimana midigtaa qaabilsan rawaahu abu daawuuda watirmidiy wakayruhu xadiidkana waa xadiid markaa xasana insha allah xadiidkaa hore ee caaisha ee saxiixa ah ayaana markaa u markhaati kacayo shaahid oo ah alxamdulilah وعn أbي هريرة رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi إdaa labstm marka aad waxidhanaysaan iyo وإdaa تwaضأtu markaad weysaysanaysaaنba yani markaad doontaan inaad dharka xidhataan iyo markaad rabtaan inaad weysaysataanba fabda-uu ku bilaaba byaaminiكum bأyaaminiكum midigyadiina ku bilaaba ayaamin waa jamcu aymantanina ma garatay ha mayaaminna jamcu maymana bay ahayd tanna ayaaminna waa jamcu ayman waana khilaafu laysar qaala wuxuu yihi mualifku xadiidu صaxiixu weeye ay huwa xadiidu صaxiixu rawaahu abu dawuuda watirmidiyu biisnaadi صaxiix sidaa sheekhu uu sheegay weeyaanoo xadiidku horta waa صaxiixe garo imaamu lalbani iyo kayrkiina saasay u saxiixiyeen waxaanuu xadiidku daliil u yahay marka dharka la xidhanayo midigtaa la horgelinayaa marka la weysaysanayana xubnaha midig ayaa maaragtay la hormaydhayaa wa can anasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama ataa minan rasuulku mina ayuu yimi mina ayuu yimi oo maalinkii tobnaad ee yowmunaxrigii subaxii weeyey subaxnimadii faata aljamrata faataa wuxuu yimi aljamrata jamradii caanka ahayd buu yimi ee subaxaa la tuuri jiray waa jamrat lcaqaba ah faramaahaa kolkaasuu ku tuuray dhagaxyaantii lagu tuuri jiray uu ganay uma dabadeetana ataa manzilahu wuxuu yimi hoygiisii biminan mino ku yaalay ayuu yimi markuu soo tuuray waana xara wuxuu gowracay macnihii hadyigii buu gowracay uma qaala dabadeetana wuxuu ku yidhi lilxallaaqi timajarihii wuxuu ku yidhi khud hoo ashaara wuxuu u tilmaamay ilaa jaanibihi اlayman dhinaciisa midig yacnii dhinaciisa madaxa ee midig buu tilmaamay oo uhi dhinacan xeerista ka bilow uma alaysari haddana dhinacii bidix ayuu u tilmaamay uma dabadeetana jacala wuxuu bilaabay yucطiihi inuu siiyo timahaasi laga gooyo annaasa dadka muttafaqu calayh dadka ayuu u qaybinayay marka ninkaa rasuulka u xiirayeyna waa macmar ibnu cabdilaahi alcadawi ayaa la odhan jiray macmar ibnu cabdilaahi alcadawi muttafaqu calayhi wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray lamaa ramaa markii uu rasuulku tuuray aljamrata jamrat alcaqaba wanaxara ee uu gowracay nusuukahu hadyigiisii wa xalaqa ee uu xiirtay naawala wuxuu u dhibay alxallaaqa timajarahii shiqahu alaymana dhinaciisa midigoo fa xalaqahu uu xiiray uma dacaa dabadeeta wuxuu u yeedha abaa طalxata alansaari radia allahu canhu wa acطaahu iyaahu isaga ayuu u dhiibay oo uu siiyey timihii uma naawalahu haddana wuxuu u dhiibay ashiqa laysara dhinaca bidix faqaala wuxuu ihi ixliq xiir faxalaqahu wuu xiray oo faacطaahu wuxuu siiyey abaa طalxata faqaala wuxuu ku yihi iqsimhu u qaybi timahan bayna naasi dadka u qaybi xadiidku wuxuu daliilu yahay timaha marka layska xiraayo dhinaca midig baa la hor xirayaa madaxa dhinaciisa midig ayaa lagu bilaabayaa la hor xirayaa arrinta noocaasana inta badan ra-islayaashiiyo dadkan dee timaha jara ma yaqaanaan dad iska camaabay u badan yihiin marka waa inaad adigu u sheegtood barto isagu haddaanad adigu u sheegin halkuu doonuu kaaga bilaabayaa soo maaha halkuu doonuu kaala gelaya marka waa inaad adigu u sheegto tidhaahda dhankaa midigta ka bilow sidaasaa sunno ah saasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamayay ninkii timajaraha ahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam aathaartiisa in laga barakaysanayay oo barakada ilaahay rasuulka geliye baraka daati ee ahayd xataa jidhkiisa iyo timihiisa iyo dhididkiisa iyo biyaha markaa uu ku weysaystay iyo waxoo dhan candhuuftiisa iyo waxoo dhan baa laga barakaysanaya sababtaasi waa taa uu u faray timihii uu iska xiiray in dadka loo qaybiyo ma garata in dadka hee loo qaybiyo waaya si ay timihiisaa uga barakaystaan tusaale ahaan intay biyo u dhex geliyaan dabeetana dadka xanuunsanayoo kale ay ugu shubaan ama u cabsiiyaan ama kada waay dee laakiin imaka ku darso oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen suuragal ma aha inay cidi sheegato aahaartii rasuulka wax ka mida imaka in la hayo soo maqalbaysid suuragal hee maaha mush mumkin qofka sheegtana waxaa la odhanayaa daliilkan maxaa u daliila intaasoo dawladood baa isbedeshay taasoo qarni baa isrogay taasoo ma garanaysaa waxbaa dhacay taasoo jeer baa la magaalo camiraan jirtay baa dam noqotay yani dee xaalado badan baa lasoo maray soo maha ya intaasoo qof baa isbedelay ka ab ka ab ka ab ka ab marka waxa weeye waa arrin adag inuu qof yidhaahdo aahaartii rasuulka qudheedii wax ka midaan hayaa suuragalaha ba yidhaha ahlucilmigu im markaa cid sheegato kitaabu adabi acaami ay haadaa kitaabu adabi acaam cuntadan mar walba la cunaayo aadaab fara badan leh sunno badanina ay ku asaxday ayaa halkanna mualifku uu ku caddaynaya axaadiidta ku soo aroortay waay baabu tasmiyati fii awalihi walxamdi fii aakhirihi wuxuu baabu yahay atasmiyati bisinka in loo qabto cuntada fii awalihi xaggiisa hore oo bisinka la qabsado alxamdi fii aakhirihi xaggiisa dambena alxamdu lilah la ydhaa markaad bilaabaysana macni inaad bisinka u qabato markaad dhammaysana inaad ilaahay mahadisood alxamdu lilah tidhaa adabta koowaad ee cuntadu ay leedahay waa taa وعن cمر بن أbي سلمة رضي الله عنه qال qاla lii رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سm اللaha ilaahay magacawo mعni بsم اللahi dhow وkل بymiinika midigtaada ku cun وkل mima yliika dhinaca kusoo xigtana ka cun متfق عaليh xadiidkan horeynuu soo maray oo cumar ibni abi salama oo rasuulku hooyadii umu salamo uu maaragtay ay wada joogeen oo yaraayoo rasuulku rabaynayay baa isagoo yar sidan uu ku yidhi xadiidka horeynu isagoo intan ka dheer u soo mar waxaan u tilmaamay cumar sidaa rasuulku baray intii dambe weligii iyo allihii inuu saasuu wuxu cuni jiray sidaa inuu hee wuxuu cuni jiray وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi قاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا أkل أحadكم midkiin markuu cunaayo wax cunaayo ee macnihi uu doono inuu wax cuno فalyذkur اسم اللahi تaعaaلى magaca ilaahay aku xuso cuntada oo bisinka ha u qabto sida uu magaca ilaahay ugu xusayaana waa inuu bismi الlaahi yidhaah fain nasiya haddii uu iloobo an yadkura sma allahi tacaala fii awalihi awalkiisa hore inuu magaca ilaahay ku xuso hadduu iloobo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirahu bismi illaah jaar iyo majruurku xaggay ku tacalluqayaan ilaan tacalluq bay u baahan yihin jaarka waxaynu uga jeednaa xarfuljarkaasi waa ba'da soo maaha majruurkuna waa ismidaa ka dambaysa allahina waa mudaafun ilayhi soo maaha markaa jaarkiiyo majruurku xagay ku tacaluqaya falaa budda lil ya kuli baa lasoo qadaray falaa budda liljaari min atacaluqi bificlin aw maxnaahu naxwu murtaqi marka waxaad soo qadartaa yani ficil weliba inuu dambeeyaa fiican weliba inuu maaragtay halkan quseeyaa fiican oo aanad ku bilaabaya iyo waxaa qadarina maaragtay waxaan laga warramaya khaas uu ku yahay falyaqul bismi illaahi magaca ilaahay baan aakulu ku cunayaa awalahu ay fii awalihi xaggiisa horiyo wa aakhirahu ay wa fii aakhirihi markaa awal iyo aakhir baa la sheegay labaduba waa mansuub waxaana lagu nasbiyey binasci lkhaafidi xarfuljarkii oo laga jaray xarfuljarkaa meesha ka maqanina waa fii weeye inay fii ka maqantayna waxaba u daliilo xadiid kale ku soo aroortay baa jira xadiid kale oo odhanaya falyaqul xiina yadkuru bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi ayaa jira macnahana looma jeedo xaggiisa hore iyo xagga dambe qura looma jeedo waa fii jamiici ajzaa'ihi yani magaca ilaahay baan ku cunayaa dhammaantii weeye xaggaa hore laga soo bilaabo ilaa halka u dambaysa iyo ilaa inta dhaxa iyo dhammaantii cuntada magaca ilaahay baan markaa ku cunaya soo ma aragtid macnuhu waa saas weeye rawaahu abu dawuud wtirmidiy waqaala xadiiu xasanu صaxiixu xadiidku markaa waa صaxiixu bishawaahidihi buu sheekhu leeyahay oo shaahid kaleu leeyahay lafdigan inoo yaalla sanadkiisa dacfi baa ku sugan buu hi laakiin shaahid kaleo صaxiixu leeyahay markaa xadiidku uu sugan yahay waxaanu inoo tilmaamayaa cuntada goormaad horta bisinka u qabanaysaa ya markaad doonaysa inaad bilowdo ayaad bismi illaahi leedo kolkaasaad bilaabaysa daad ilowdo ka warran ood markaad waxoogay waddo isxasuusato waxaad odhanaysaa bismi illaahi awalahu wa aakhirah bisinka miyaa la dhammaystirayaa mise bismi illaahi qurun baa la odhanayaa ya maya bismi illaahi qurun baa la odhanaya alraxmaan araxiim in lagu daraana wax daliilo male bay ahlucilmigu idhaha culimada qaar baa yidhi waxaa akmaloo fiican inuu dhammaystire laakiin daliil male bismi illaahi unbaa xadiista ku soo arooray ma garata marka in la dhammaystira waxay u baahan tahay he daliil bay u baahan tahay lamana hayo wadaadkii la odhan jiray khazaali ayaa wuxuu yidhi darsiimo kasta waa inaad bisinka u qabato waad daraysaa bismi illaah haddana waad daraysaa bismi illah haddana waad daraysaa bismi illah bismi illah markaa bisinka la daba joog bay noqonaysaa soo ma ilaa cuntada ay ka dhammaanayso bisinka la daba joog bay noqonaysaa taasina waxay culimmadu yidhahdeen may soo aroorin oo marka hore inaad mar un u qabato ayaa kaaga filan haddaad ilowdana markaasa asaatir وعن جابر رضي الله عنه قال وxuu hi سمعت waxaan مقلay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xاaluu leeyahay idaa dakhala arajulu ninku marka uu galo beytahu gurigiisa haweenaydina waa la mide oo fadakara allaha tacaala ilaahay uu xuso cinda dukhuulihi marka uu gelaayo iyo wa cinda acaamihi markuu wax cunayaba markuu guriga gelayo bismi illaahi buu iyadana odhanaya waa ta soo aroortay bismi illaahi walajna wa bismi illaahi kharajna wa cala allahi rabbina tawakalna qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu ku odhanayaa liasxaabihi asxaabtiisa iyo dadka maaragtay kuwa ka amar qaatay acuwaantiisa markaa liasxaabihi muxaqiqu wuxuu sheegayaa inaanay maaragtay nuskhadaha un kusoo aroortay laakiin saxiixa muslimka aanay ku jirin iyo asalka kitaabka makhtuudka atoona qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu ku odhanayaa liasxaabihi laa mabiita lakum meelaa u hoyataan ma haysaanoo ma lihidin walaa cashaaa cuntana idinmay sugnaanin ay lakum walaa cashaaa ay lakum cashana ma haysaan cashada waxaa la idhaha cuntadan inaguba aynu cashada u naqaan samaydaan rag habeenkii la cuno ayaa la idhaha dee quraacda iyo qadada iyo kuwaasina way he ka duwanyihin alghidaana waa ta maalintii la cuno quraacdoo kale waa futuur bay idhaahdaan alcashaa markaa wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum meelaa u hoyataan ma haysaanoo ma lihidin walaa cashaaa cuntana ma lihidin waay waidaa dakhala haddii uu qofku galo oo falam yadkur illaaha cinda dukhuulihi ilaahay aanu xusin markuu guriga gelaayo qaalo shaydaanu shaydaankii baa odhanaya oo ku odhanaya asxaabtiisii adraktumulmabiita meelaa u hoyataan oo maaragtay ku dhaxdaan waa haysaan waa hesheen horta meelaa u hoyataan saasuu markaa gurigii ku gelaya guri shaydaan joogana maxaad umalaynaysaa shaydaan kugula joogo waidaa lam yadkur isma allaha waidaa lam yadkur illaaha tacaala haddii qofku aanu ilaahay xusin cinda acaamihi markuu wax cunayana qaala wuxuu shaydaanku odhanaya adraktum lmabiita meelaa u hoyataan waa hesheen iyo walcashaaa casha labadaba waa hesheen rawaahu muslim muslim baa wariyey magarata markaa haddii labadaba bisinka loo qabto waanu ku casho la-yahay waanu ku hee waanu ku guri la-yahay habeenka haddii labadaba laga iloobana cashadii iyo gurigii labadaba wuu isla helay magarata marka waxaa ikhwaani laga qaadanaya xadiidkan saxiixa ah marka guriga la gelayo marka wax la cunayo xaaladaha oo dhan xuska ilaahay in la ilaaliyaa inay aada iyo aada u muhiimto adabta muhiimka ay ka midta ha dhayalsan cuntada haddii shaydaan fadalo dee waad garanaysa kadalika haddii guriga shaydaan soo galo dee wuxuu qabanaya waa la garanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shaydaanku inuu had iyo jeer qofka ilaashanayo oo uu la socdo oo tasarufkiisa oo dhan u maaragtay ka warhayo markaad masaajidka gelayso markaad baxayso markaad khayr bilaabayso markaad dhammaynayso markaad wax dhiganayso ma fahante mar kasta wuu kula socdaa markaa mar walba fursad iyo jaanis buu kaa daydayaya sidii uu kuu lumin lahaa sidii uu kaaga faa'iidi lahaa waxaasuu markaa doonaya ilaahay unbaa markaa waxa weeye kaa qaban karaa ilaahay waa in laga magan galo وعn xudayفaةa radي الlahu عanهu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn idaa xadarna markaanu nimaadna maca rasuuli الlahi rasuulka ilaahay maciise salى الlahu عalayhi wasalama طacaama cunto aanu markaa soo xaadirna cunto la cunaay eanu kala soo qayb galo lam nadac maanaan dhigi jirin aydiyanaa gacmaha yaga macnii cuntada maanaan dhex gelin jirin fiihi baa qadarane xataa yabda'a rasuulu llahi rasuulka ilaahay ilaa uu bilaabo sala allahu alay wasalam oo fayadaca yadahu gacantiisa uu markaa cuntada geliyo waanu sugi jirna inta rasuulku bilaabayo taasina waxa weeye waxay tilmaamaysaa edabtooda wa inaa anagu xadarnaa waxaanu nimi macahu rasuulka maciisa maratan mar acaaman cunto oo aanu macnii kala qayb gallay cunto la cunaayey jaa-at waxaa timi jaariyatun inan yaroo kaanahaa aada mooddo tudfacu in lasoo riixayo lasoo tukhaan tukhinayo si ay usoo degdegayso cuntada ugu soo ordayso in xagga dambe laga soo tukhaan tukhinayo aada mooddo fadahabat waxay ku tagtay litadaca inay geliso yadahaa gacanteedii fi acaami cuntada macnii cuntada daf siiso ayay isku dayday faakhada rasuululaahi rasuulka ilaahay wuxuu qabtay sala allahu calayhi wasalam biyadiha gacanteedii ayuu ku dhegay uma jaa haddana waxa yimi acraabiyu nin reer miyihoo kaannamaa yudfacu aada mooddo isna in lasoo tukaantukhinayo o lasoo riixayo fa akhada wuxuu rasuulku qabtay biyadihi gacantiisii buu isna dhabsiiyey faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama isagoo labadii gacmoodba haya ina shayطaana shayطaanku yastaxilu wuxuu ku banaystaa aطacaama cuntada anlaa yudkara smu llahi tacaala calayh magaca ilahay inaan lagu xusin oon bisinka loo qaban buu cuntada ku banaystaa hadii markaa bisinka loo qabto bes ma banaysanayo magaaladuu gelaya markaa halkaa dee cuntada ma cunayo saynu xadiidkii horeba kusoo marayni walaa cashaa haddii bisinka laakiin loo qaban waayo markaasuu fadalaya wainahu jaaa wuxuu la yimi shayطaanku bihaadihi ljaariyati inantan yar buu la yimi oo uu soo adeegsaday liyastaxila biha si cuntada ugu banaysto oo iyadoo bilaabisina ay markaa u dhadhamiso dabeetana halkaa uu ka bilaabo isna faakhadtu biyadiha gacanteedaan qabtay oo fajaءa haddana wuxuu la yimi bihada alcarabiy ninka reer miiga liyastaxila bihi si cuntada ugu xalaashado ugu banaysto faakhadtu biyadihi gacantiisaan qabtay waladii allaha ayaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirte ina yadahu shaydaanka gacantiisii fii yadii gacantayday ku jirtaa maca yadayhimaa la jirka labadooda gacmood labadoodii gacmood buu saa u hayaa soo maaha tiisiina waa la hayaa buu yidhi soo ma aragtid inantii ma qabtay haddana ninkii kala maysilgeliyo isna ma qabtay labadii gacmood ba haya ma garanaysa tii shaydaankana waa la hayaa buui saddexdii gacmoodba gacantayday ku jiraanoo saasaan u wada haya riwaayaadka qaarna waxay ku soo arooreen bilifraad ina yadahu fii yadii maca yadiha haddii markaa la ifraadiyana jaariyada ihaadaasi unoqonaysa uma dabadeetana dakara sma allahi tacaala magaca ilaahay buu xusay waa kala waanu cunay cuntadii bismi illaahi intuu yidhi buu markaa cunay rawaahu muslimuun waxaa halkaa laga qaadanayaa shaydaanku inuu maaragtay dadkaa cuntada cunaya uu kula dadaalayo inay bisinka iloobaano bisinka ka tagaan soo ma aragti xataa dadkan meesha fadhiya hadday yihiin dad aan bisin la-aan waxba cunahayn waxaa laga yaabaa inuu ama ilmo yar hana ama qof ha ahaadee qof kaloon isagu bisinka aan u qabanahayn inuu ku soo waxa weeye diro si uu saa ugu cuno waayahay bisinka in cuntada loo qabtana sharciga ayna faray waanay ku barakoobaysa ee macnuhu ma aha maaragtay si cuntada looga dhergay in bisinka lagu qabto waxaa la nin baa beri cunto fara badan baa loo soo dhigay qolo oo allahu aclam inay sugan tahay laakiin waan maqlay qolaa cunto badan loo soo dhigay deetana nin baa yidhi bal bisinka u qabta mid baa yidhi deetana allah waar bisin iyo bisin la-aanba tan waa lagu dhergayaa iska cuna buuhi ya bisin iyo bisin la-aanba waa lagu dhergayaa buuhi iska fadala buuhi iska cuna ma garatay waay وعn أمyة بن مkشhiyi الصxaabiyi رadي الlaه عanه qaal waxaa laga wariyay صxaabigaasi inuu yihi kaana rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa slى الlaهu عalayhi waslم jaalisa mid fadhiyo waha wuu fadhiyay rasuulku وraجulu nina yaأkul wuu cunaayey falam yusmi اllaha ilaahay ma magacaabin oo macnihii ilaahay maaragta bisinka ma qabsan xataa lam yabqa ilaa aanu kaba hadhin min طacaamihi cuntadiisii ilaa luqmatun darsiimo mooyaane markay darsiimiyo meelahaasi u hadhay ayaa maaragta uu bisinka qabsan doonaa falamaa rafacaha markuu kor ugu qaaday ilaa fiihi afkiisa darsiimadii u dambaysay qaala wuxuu ninkii yidhi bismi illaahi awalahu wa aakhirahu magaca ilaahay baan ku cunayaa xaggiisa hor iyo xaggiisa dambe macnihi dhammaantii wadaxika nabiyu nabigaa qoslay sala allahu alayhi wasalam uma qaala dabadeetana wuxuu yidhi maa zaala shayaanu shaydaaku kama zuulin yakulu inuu cuno macahu ninkaa la jirkiisa oo cuntadaa uu la cuno kama zuulin falamaa dakara sma allaahi magaca ilaahay markuu ku xusay bismi illaahi uu yidhi ayaa istaqaa'a wuxuu matagay shaydaanku maa fii baطnihi wax alla wixii calooshiisa ku jira rawaahu abu daawuuda wanasaa-iyu abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyey waa tahay xadiidkan marka la eego ikhwaani min xayu sanad waa xadiid daciifa weeyi sanadkiisa waxaa ku jira nin la ydhaha almuhana ibnu cabdiraxmaan alkhusaaci waana majhuul majhuul weeye waay sidaa awgeed xadiidku waa daciif sanadkiisu laakiin saliim wuxuu isagu yidhi صaxiixu bishawaahidihi shawaahidiisuu صaxiix ku yahay markaan in dee bisinka loo qabtiyo qofku qeybta hore hadduu iloobay inuu bismi illaahi awalahu aakhirahu yidhaahdo xaadiidtaa horeba way sheegaysaa ya oo shawaahidda waxaa ka mida buu yihi xadiidkaa caaisha raqam toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatan inoogu soo hormaray markaa xadiidku wuxuu sheegayaa haddii xagga hore laylooba in bismi illaahi awalahu wa aakhirahu la odhanayo laakiin arrinta ku saabsan shaydaanku inuu matagay markay bisinka uu qabsaday taasi iyadu dee shaahid ma leh qisada mucayanka ah ee gaarka ahi shaahid ma leh xadiidkuna macnaha hore mooye tan shaahiduma noqon karo sida iska cad ee daahirka ah sidaa ogeed xadiidkani waa xadiis daciifa wey وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi كاna رsuuل اللhi رasuulka ilaahy wuxuu ahaa صلى الله عليه وسلم يأكل mid cunayuu ahaa طacاama cunto فيi sitaة ay maعa sitaة lix markaa macood lixdaasoo min أصxaabihi أصxaabtiisa ka mid ah lix أصxaabtiisa ka miduu cunto la cunaayey فaجaءa أعraabiyu nin reer miya ayaa dabadeeta yimi waay faakalahu wuxuu ku cunay cuntadiiba biluqmatayni laba ruurm laba darsiimuu ku cunay cuntadiiba laba darsiimo ayuu ku dhammaystay markaa sida sharaxaba uu ku sheegaayo rasuulkiiyo saxaabadu way cunayeenoo deetana cuntadii way joojiyeenoo in bay reebeen xoogayba markaa cuntadii dee meesha iska sii taallay ilaa bisinu qabashadii hore dee markaa xukunkeedi meesha uu waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay ka baxay oo inta inta la cunay la hambeeye ay noqoto oo cuntada haddii inta la cuno bisinka loo qabto deetana badh laga tago ha dhow qofuu doono inuu cuno waa inuu bisinka u qabto markii hore ma lagu bilaabay ma odhanayo deetana way hambeeyeen ninkaasaa dabadeetana yimoo faakalahu biluqmatayni wixiiba laba darsiimo ayuu kaga dhigay waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa yidhi sala allahu alayhi wasalam amaa inahu low sama haddii isagu markaa uu magacaabi lahaa ilaahay oo bismi illaahi u odhan lahaa lakafaakum cuntadana waa idinku filaan lahayd oo haddaad dib istidhaahdaan ula cunaa isagiyo idinkaba waa idinku wada filaan lahayd laakiin dee bisinkii buu kaga ka tegay oo dabeetana waa kaa maaragtay ka saaray rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu صaxiixun wuxuu idhi xadiidku waa صaxiix saliimna imaamu albanina sidaasu markaa isna uu quweeyey waa tahay wacan abi umaamata radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa rafaca marka uu dalaco ama uu kor u qaado maa'idatahu xeedhadiisa waay sida daahirkaa macnuu wuxuu noqonayaa marka uu dee joojiyo cuntadiisii uu dantiisa ka dhammaysto maa'idaduna waa waxaa looga jeedaa in weelkaa wax lagu cuni jiray oo horeynu usoo maro rasuulku calayhi salaatu wasalaam miis kuma cuntayn jirin waay asal ahaan dee maaidada waa taqaanaa miiskaa laydhaha marka waa xeedhadiisii cuntada uu ku cuni jiray markuu gacanta kor uga qaado ee uu ka xaajadiisa ka dhammaysto qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah mahadoo dhan ilaahay baa iska leh xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih mahad baa ilaahay jalla wacalaa uu leeyahay badan oo wanaagsan oo la barakeeyey hayra makfiyin xaal uu yahay mid aan cidnaba u baahnayn hayra muxtaajin liaxadi min khalqih iyadoo ilaahay jala wacalaa cidnaba aanu u baahnayn fahuwa aladii yuطcimu walaa yuطcam waayo isagaa wax arsaaqo oo dadka quudiyo isaga lama quudiyo lamana arsaaqo walaa muwadacin iyo mid laga tagaayo toona mid laga tagaayo toona walaa mustagnan canhu iyo mid laga kaaftoomayo toona midnaba isagoon ahayn mid maaragtay u baahan cidna iyo mid laga tagaayo mid laga kaaftoomayo midnaba isagoon ahayn rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo xamdigaa naga aqbal weyn ayaa macnuhu dhacaya rabbanaa ama amdaxu rabbanaa rabbiga yaan ammaanaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey waay marka hadda hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu tafaasiirta la saaray mid ka midaynu saaray oo ilaahay jala wacalaa ayaa arrintaas u noqonaysaa in la idhaah waxaa xadiidku daliil u yahay marka cuntada la dhammaysto in ilaahay loogu mahadnaqayo marka alxamdu lilahna waa lagu gaabin karaa intana waa la raacin karaa alxamdu lilaahi xamda kaiira طayiba mubaaraka fiihi hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbana وعn معاaذ بن أنس رضي الله عنه qاaل wuxuu hi qاala رasuuل اللhi rasuulka ilaahy wuxuu hi slى الlه عaليه وسلم maن أkla qofka cuno طcاama cunto faqاala idhaahda الحamdu للahi اladي أطcمnيi hda وraزqnيhi min غayri xawل miنii وlaa quwaة غfira lah ma تqdma min dنbه man akla qofka cuno طcaama cunto faqaala idhaahda الحamdu لlah mahad oo dhan ilaahay ba iskale aladي allahaasoo أطcamnii haadaa igu quudiyey cuntadan oo warasaqaniihi igu arsaaqay min hayri xawlin minii xeelad xaggayga ka ahaatay la-aanteed walaa quwatin iyo awood toona iyadoo awood iyo xeelad toona anigu aanan ku keensan allihii igu arsaaqay ee i fududeeyo isqir qofka sidaa yidhaahday ducada akhrista qufira lahu waxaa loo dhaafa maa taqadama min dembihi wixii horreeyey dembigiisa ahaaday rawaahu abu daawuuda watirmidiyi waqaala xadiidun xasanun xadiidkuna sidaa sheekhu uu sheegay weeye insha allahu waa xasan weeye waxaan u daliil u yahay marka cuntada la cuno dikrigan in la akhrisanayo iyo weliba fadliga arrintaasi ay leedahay marka alxamdu lilahna waad ku gaabin kartaa kaa intaa horena waad raacin kartaa xadiidkaa hore abi umaama intan dambe xadiidkanna waad raacin kartaa waxalla wixii soo arooray waa la akhrisan karaa waay marka cuntadu waxay leedahay adaab fara badan in baynu dhiganay qaar kalena way soo socdaan subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online